غطت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي أنت يا قلب رفقا صلي على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين wuxuu ku yihi sheekhu fafi raqiiqi addoonka yani wuxuu kuu sheegi sheekhu tusaalooyin wuxuu kaa siinaa shayga la kala iibsanayo aragtidiisu way iskhilaaftaa marba waxbaa laga fiiriyaa shayga fiirintaasina waxay ku xidhan tahay nooca la kala iibsanayo waxa uu yahay fafi raqiiqi addoonkii haddii addoon la kala iibsanayo waa xilligii hore addoommada la kala iibsan jiray yanduru wuxuu fiiriyaa shaksiga addoonka iibsanaya hayra cawratihi cawrati raqiiq addoonka cawradiisa cawradaas keyrkeeda u fiiriya cawrada inuu fiiriyo waa xaaraan laakiin inta kale ayuu ka fiirin karaa murqihiisa intay la egyihiin inuu shaqayn karo dhabarkiisa indhihiisa inuu maaragtaahay xoog leeyahay meel walbuu ka fiirin intaan cawrada ahayn ilaa shaygii waxaa la soo yidhi haddiiba la arkayo tilmaan shardi ma aha mana loo baahno indhahaaga ayaa macallinkuu ah indhahaaga marka hadday macallinkuu yihiin addoonkii waxaad ka fiirina haddaad addoon iibsanaysid cawrada waa xaaraan inaad fiiriso inta ka soo hartay ayaad fiirin karta walaa yushtaradu lama shardiyo ru'yatu lisaani carabka aragtidiisa iyo wal asnaani ilkaha aragtidooda waxba looma baahno kuwaas shardina ma aha addoonkii markaad iibsanayso si beecu u ansaxo beeca ansixidiisa shardi ma aha inaad tira carabka soo bixi shuruudda beeca ansixidiisa kamid maaha taas meesha laga shaqaynayo waa murqaha iyo gacmaha iyo lugaha iyo meeshu maaragtaahay safarada ka geli karo iyo alaab fog meelaha looga dirsan karo iyo meelahaasaa loo baahanyayo shardi ah inaad ka fiiriso laakiin shuruudda beeca ka mid maaha inaad tirahda ilkahaaga aan arko iyo carabkaaga aan arko iyo dhanxanagaaga aan arko iyo dalqadaada aan arko iyo waxaasi shuruudda beeca ka mid maaha haba shardi ma aha haddaad iska fiirinaysana laa ba'sa laakiin sharcigu shardi kama dhigin sharcigu shardi shuruudulbeec kama dhigin sharci walaa yushtaradu lama shardiyo ru'yatu lisaani carabka aragtidiisa shardi ma aha wal asnaani ilkaha aragtidoodana waxba lama shardiyo wafi daabati daabad haddii la kala iibsanaya xaggee laga fiirina daabadaa la kala iibsanaa faraskii dameerkii maaragtaahay loodii geelii xayawaanaadkaas haddii la kala iibsanayo wafi daabati daabadda dhexdeedana yanduru wuxuu ka fiiriyaa muqadamaha daabadda meesha la hormariyey meesheeda hore wey qeybteeda horeu ka fiirina wa mu'aakharahaa gadaasheedana waa ka fiirina meesheeda dambe oo la dib dhigay wa qawaa'imahaa daabadda lugaheediina waa fiirina wa yarfacu wuxuu kor yeeli maa shaygii waa ka kor yeeli shaygaasoo calayhaa daabadda dusheeda wixii ahaadana waa laga qaadi rarka si dhabarkeeda loo arko dhabarkeeda si loo arkana ka deji u leeyahy rarka ha qarinin dhabarkeeda ceebta dhabarka ha qarinin ka deji waa inuu yidhaaho sheekhu tusaalooyin badan uu ku siiyo wuxuu ku yidhi daabad haddii la kala iibsanayo maalan neefkii maaragtaa geelii faraskii dameerkii waxyaalaha haddii la kala iibsanayo wuxuu ka fiirinaa oo shardiga qofku inuu ka fiiriyo qeybteeda hore daabadda faraska qeybtiisa dambe haddii ay alaabu saaran yihiinna waxaa shardiga alaabta in laga dejiyo si dhabarka loo arko dhabarka si loo arko inuu caafimaad qabo waa in alaabta laga dejiyo shardiga waxaa kaloo shardiga lugaha in la fiiriyo lanna meeshii alaabta maaragta haddii la saaro luguhu hadday jiis yihiin alaab lama saari karo safarna laguma geli karo lugtana waa iska qiimeynaa luguhu inay jiis yihiin iyo dhabarka inay ka jaban tahay iyo wa iska fiirin hore iyo gadaal intaba uu ka fiirin walaa yushtaradu lama shardiyo ru'yatu sinihaa sini daaba daabaddaas iligteeda iligtaa aragtideeda lama shardiyo ilkaha in la faydo neefkii la kala iibsanayo daabadda ah ratigii la kala iibsanayo inaad tidhaahid bal ilkaha inuu ka dhacsan yahay iyo inuusan ka dhicin iyo in la fiiriyo ilkihii waxba shardi maaha haddaad fiirisana kuma dembaabaysid laakiin waxaa lala jeedaa laysa min shuruudi اlbeyc shuruudda beyca ka mid ma ah haddaad fiirsanaysana laguma diidana sharcigu kuma diidana laakiin la dhihi maayo amaad ilkihii aragtay beyci ma ansaxay ma la dhahayo shardi maaha taas walaa yushtaradu lama shardiyo ru'yatu sinihaa sini daaba daabadda iligteeda iligtaa aragtideedii shardi ma aha walaa lisaanihana waa lamid carabkeeda iyadana carabkii in la fiiriyo oo yiha carabka soo saar bal neefka aan iibsanayo iyadana shardi ma ahan wa fi daari daarta dhexdeedan haddii guri la kala iibsanayona see loo fiiriyaa guryaha guri dhisan hadduu qofkii iibsanayo xagee ka fiirina wa fi daari daarta dhexdeedana an yaraa waa inuu arko suquufahaa daarta saanqaafyaalkeeda iyo wa sadxa sadxiga kore sadxiga meesha kore w daabadda korkeeda guriga korkiisa saanqaafka kore ayaa waxaa la yidhaha sadx wa wajhayi daari iyo daarta labadeeda wejina waa inuu arko labada weji maxaa loola jeedaa gudahana waa inuu ka galo bannaankana uu ka fiiriyo labada dhinac wuxuu ka hadli sheekha shuruudda lagu kala iibsanayo guryaha guryo marka la kala iibsanayo wuxuu ku yihi sheekhu waxaa shardi ah horta gudahana gal guriga gudihiisa bannaankana ka fiiri labadaba wa wajhayi daar saas ula jeeda daarta labada wejiba ka fiira labadeeda wejiba gudaha waa inaad gasho haddaadan gudaha gelin beyci ma ansaxayo shuruudi lbeyc gudaha haddaadan gelinoo fiirsan muxuu noqonaa shay majhuulood iibsatay guri aadan yani gudihiisa gelin mataqaana wuxuu gudihii fiir inuu jajaban yahay in maaragtaa tarar uu ku jiro hadduu dhagax yahay kulli fiir bannaanka haddana u bax bannaankii ka fiiri haddana guriga waxaa kaloo shardigu ku leeyahy sheekha saanqaafka wuxuu yahay laamyeeri miya shub miya see u yaallaa saanqaafka fiir waxaa kaloo shardigu ku leeyahay kor fuuloo sadxi sadxiga waxa la yidhaha fawqa kor haddana wixii haddii wax shuban yihiin kor haddana tarar inuu ku jiro dildilaac inuu kor kar ay ka dildilaacsan tahay daartu in kale kulli waa in la fiiro shardi haddii kale wuxuu noqonaa beeci midaan ansixin intaa haddaan laga fiirin guriga beeciisi ma ansaxay wa fi daari daarta dhexdeeda an yaraa waa inuu arko suquufahaa daarta saanqaafyaalkeeda iyo wa sadxa sadxiga kore sadxiga korena waa inuu arko wa wajhayi daari daarta labadeeda wejina waa inuu arko kan gudaha iyo midka banaanka intaba inuu ka arko wa fi lbusudi bustooyinkana jamcu bisaad jamcu bisaad bustooyinkii busta haddii qofku uu iibsanayo yaraa wuxuu arkaa wajheyhaa bustooyinkaas labadeeda weji inuu arko shardiga labada weji maxaa loola jeedaa busto iyo derin iyo waxbaad rabtaa inaad iibsato de haddaad iibsanayso bisaadkii bisaadka derintana waa la yidhaha bustahana caadigana waa la yidhaha haddaad derin iyo busto iyo wax iibsanayso labada wejiba inaad ka fiiriso shardi wey labada weji maxaa loola jeedaa qeybtan kore iyo qeybta hoose labada dhinacba u kala gedi derinta gedi busta hadduu yahay bustaha labadiisa dhinacba u kala rog shardi leanna waxaa dhici karta derintan ma derinta labada dhinacba laga isticmaali karaa maderinta hal dhinac un looga fadhiisanayo dhinaca kalena in mar walbaba hoos la mariyo ay shardi tahaya nooca ay tahay waa in ogaado derinta derin waxaa jirta labada dhinacba looga fadhiisan karo iyo mid hal dhinac loogu talagalay bis in laga fadhiisto dhinaca kalena carada mar walbaba la xijinayo nooca ay tahay si uu arko ama busta ha noqdo ama derintii ha noqdo labada wejiba inuu arko oo laga maarmaamo bikhilaafi اlkirbaasi kii aan iskhilaafaynin kii aan iskhilaafaynin khilaafsan kirbaas waxaa la yidhaha aladii laa yakhtalif waa marada labadeeda dhinacba ay isku mid yihiin oo wax farqiga u dhexeeya aysan jirin maalan macawiisaad iibsaneen macawiistii inaad labada dhinacba ka fiiriso shardi ma aha labada dhinacba isku mid wey macawiisihii labada dhinacba sidii derintii oo kale labada dhinac oo kale ma ahan dharku haddii hoos iyo kor maradu ay isku mid tahay labada dhinacba inaad ka fiiriso shardi maaha qamiis aad iibsaneen shaati aad iibsaneen inaad tidhahdo shaatigii kor waan ka arkay bal aan rogo hoos haddana aan u gediyo shardi ma aha wax hadday labadii dhinacba isku mid yihiin kirbaas waxaa la yidhaha shayga labadiisa dhinacba isku mid ay yihiin kirbaas kaasoo kale in la rogrogo waxba shardi ma aha walaa yasixu ma ansaxayo baycu thawbi marada beeceedii ma ansaxayo maradaasoo almadwiyi ee la duuduubay go-ii ama maradii waa la duuduubay isagoo duuduuban iga iibsiu ku yihi qofka hana fiirin oo kala bixinin ma ansaxayo beecaas lanu shaygii muxuu noqonaa shay majhuul ah wax laga jaahil yahay ayuu noqon marka maradii waa in la kala bixiyo si loo ogaado dulduleel inay leedahay si loo ogaado in meel maaragtaahay jeexan iyo meel jeexan inay ku jirto laakiin maro isku duuduuban waxay tahay iyo wax ka soo bixi doona aan la aqoonin beeceedu ma ansaxay bal laabudda min nashri jamiicihi ku yihi sharx dhammaan in la kala bixiyo in la kala bixiyo waa laga maarmaan wain lam yucta dalika fiihi yaa ba caado loolaha maradan oo kale lama kala bixiyo qofka haba ku yihaha haduu doono caado looma laha caadada waxaa ka weyn sharciga sharciga ayaa caadada ka weyn laakiin qofka hadduu ku yidhaha maradan oo kale caado ma aha lama kala bixiyo kala bixiya leeyahay sharciga waxaa ka iyo caadada waxaa ka weyn sharciga ow naqasat bihi qiimatuhu ama xataa hadduu kala bixiyo qiimadii haba ku nusqaantuu ku yihi sheekhu haddaad iga kala bixiso haddii yaa iga iibsanayay qiimihii iga nusqaamayeen weligaa ha kaa nusqaanto shuruuddiisay ka mid tahay maro duuduuban maxaan ka aqaanaa wax duuduuban maxaan ka aqaanaa dadkiina maanta maga ogolaba oo marooyinka qaar waxaa jira ay kuleeyihin hanaga kala bixin sida sheekhu uu sheegayo hanaga kala bixin maradii in la kala bixiyo shuruudda beecay ka mid tahay la arko weligeed qiimadeedu ha kaa nusqaanto shuruudda beecay ka mid tahay in la arko waxay tahay waxaan duuduuban horta maxay yihiin waxaan duuduuban maxay yihiin in la ogaado walaa yasixu ma ansaxayo التwkiiل wakiil samaysi ma ansaxayo fi الru'yati شhayga aragtidiisa in wakiil loo samaysto ma ansaxayo waxdahaa munfarida aragtidu keligeed xaalay tahay in wakiil loo samaysto ma ansaxayo sharcigu waxaa jira wuxuu ogol yahay alcaqd والru'ya laba shay inaad qof u wakiilato sharcigu waa ogol yahay alcaqd والru'ya maxaa loola jeedaa shaygan igana soo arag iina soo iibi waan ku wakiishee sax wey taas lacagaad qof u dhiibatay waan ku wakiishee mara iisoo iibi igana fiiri marada adiga iibinaysa taa sharci waa ogolya wakaalada saxiix guri iisoo iibi igana fiiri adaa wakiil igaahay guriga iisoo lacagtiina waa tana waan shugay waa sax laakiin maxaan la ogolayn alru'ya waxdahaa waxaa tihi maalan gurigan waxaan kuu wakiishay inaad iga soo fiiriso laakiin beeciisa maya bee caqdiga kuma wakiila ma ansaxayso taas aragti bis wax laysku wakiisho ma ansaxayso laakiin aragtida iyo beeca labadaba ha waa laysku wakiilan karaa laakiin caqdigii inuu laba u kala qaado uu yidhaha aragtida bis uun ayaan kuu wakiishay shaygii iga soo arag laakiin caqdigii wakiil igama tihid iyo beecii ma ansaxayso taas walaa yasixu ma ansaxayo atawkiilu wakiil samaysi ma ansaxayo fi ru'yati aragtida laysku wakiisho waxdahaa munfarida keligeed xaalayta aragti keligeeda qof wakiisho ma ansaxayo wa takfii laakiin waxaa ku filan alru'yatu aragtida shayga la arko way ku filan tahay qabla alcaqdi heshiiska ka hor intaan shayga caqdiga beecu uusan dhicin lagu heshin ka hor shayga la arki jiray waa ansixi fii maa shay ayaa aragtidaasi ku ansixi shaygaasoo laa yatagayaru aan isbedelaynin haaliba fii haalibin sida haalibkaa wixii aan isbedelaynin beeca ka hor wixii la arki jiray aragtidii horaa ku filan beeca ka hor aad arki jirto wixii aan isbedelaynin maxaa loola jeedaa masaladan masalada olajeedada waxaa weeye ninkan shayga aad ka iibinayso xilligaas beecu dhacayo heshiisku dhacayo shaygii uma jeedo ma arkayo laakiin waa ninaa saaxiib tihiin oo weligiisu arki jiray horuu arki jiray heshiiskan iyo beecan ka hor uu shayga arki jiro maalan waa shaygina waa shay aan intaa isku bedelayn waktigaas yani waktiga beecu dhacayo iyo xilligii uu arkay waa shayga aan isbedelayno maalan waa dhul oo kale boos boos wuxuu hi war booskii hal sano ka hor aada aragtay hal sano ka hor booskii aada aragtay hadda iga iibi iga iibso ilaa shayga waad soo aragtay booska waad aragtay waad arki jirtay sax beecaas waa ansix ee shuruudda beeca ka mid maaha in la yidhaaho war haddii haddaa shardiga maadaama beecu saacadan uu dhacayo hadda dhulkii booska isoo tahay waxba shardi maaha haddaad hore u aragtay shayga shaygiina uu yahay shay aan isbedelayn aragtidii horea ku filan aragtidii hore qabla albeyc wa takfi ru'yatu aragtidaa ku filan qabla alcaqdi heshiiska ka hor shayga la arkay oo ku filan fii ma shay uu ku filan yahay shaygaasoo laa yatagayaru aan isbedelaynin haaliba fii haalib sida haalibka aan isbedelaynin kalardi dhulkii oo kale walxadiidi birtii oo kale waa bir aada hadda ka hor arki jirtay beeca ka hor aad arki jirtay dhul aad arki jirtay ow amase yuxtamalu fii ma shay ayay aragtidu ku filan taha shaygaasoo yuxtamalu fiihi shayga dhexdiisa suurtagal laga dhigi karo adtagayuru isbedelkii suurtagal laga dhigi karo wa cadamuhu cadamu tagayuri isbedelka la-aantiisna suurtagal ay tahay wadaalika kalxayawaani xayawaankii oo kale waxaa kale oo ansixi shaygan beeca ka hor in la arki jiray aragtidaas laysaga kaaftoomi haddii shayga labada dhinacba suurtagal ay tahay inuu isbedeleen waa suurtagal inuusan shaygii isbedelinna waa suurtagal shay labada dhinacba noqon kara horena aada u arki jirtay isagana aragtidii horaa ku filanoo beeciisa u ansaxayo maalan ninkan ratigaaga uu arki jiray ratiguu arki jiray war ratigii aada arki jirtay haddan kaa iibiye iga gado ratiga aada arki jirtay haddan kaa iibiye dee ratigaa waktigaas adiga aada aragtay iyo waktigan beecu dhacayana waa suurtagal inuu isbedelay inuusan isbedelinoo sidiisii buurnaanshihiisii iyo quruxdii aad ku ogeen uu yahana waa suurtagal labada dhinac baa suurtagal beeciisa oo ansixa waxaas labada dhinacba noqon karana isagana beeciisu waa ansixi aragtidii hore ayaa ku filan wa takfiih waxaa kaloo ku filan ru'yatu bacdi almabiici shayga mabiicaho la kala iibsanayo qeyb ka mid a qeybtaas aragtidiisu way ku filantay indalla hadduu tusinayo bacdigaas qeybta aada aragtay calaa baaqiyihi baaqi lmabiic shaygii mabiica ahaa baaqigiisa hadduu tusinayo oo looga qiyaas qaadan karo wadaalika ka daahiri subrati goobtii raashinka ahayd muuqaalkeedii oo kale inta ka muuqata goobtii raashinka ahayd qeybta ka muuqata oo kale raashinkaasoo min alxindati qamadigii iyo washaciiri sarreentii iyo waljawsi jawskii iyo wa acla almaayacaati waxyaalihii dareerayaalka ahaa qeybta ugu sarraysa ah kaasoo dareerahaasoo fii darfihi weelkiisa ku sugan wallahu subxaana wa tacaala amin
ربك عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيتك يا حبيبي عندك يا قلبها رفقا صلي على